khatarta uu leeyahay waa mid aad iyo aad u weyn wax fududna ma aha bal iska daa inay fududahay carabku waa ka keliya kuu jiidi kara ama naxariista ilaahay ama cadaabka alle subxaanahu wa tacaala haddii aad khayr u adeegsato oo aad wax allah subxaanahu wa tacaala raalli gelinaya aada u adeegsato nicmada ilahay kusiiya carabka ah waxaad ku gelaysaa naxariista alle haddii aad u adeegsato wax ilaahay cadho gelinayana waxaad ku mutaysanaysaa ciqaab alle rabbihay laga badbaadiye xadiis saxiixa oo muslimka ku soo arooray waxaa rasuulku u lahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiiskaas oo warinaya anas ibni maalik waxaa rasuulku u ku lahaa laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuh walaa yastaqiima qalbuh xataa yastaqiima lisaanuh waxaa rasuulku u lahaa calayhi afdal asalaati wa atamu tasliim laa yastaqiimu iimaanu cabdin addoon iimaankii toosnaan maayo oo mid toosan oo maxaan ku dha xaqiiqaha noqon maayo xataa yastaqiima qalbuh ilaa qalbigiisu uu toosnaado walaa yastaqiimu qalbu qalbigiisuna toosnaan maayo oo mid toosan noqon maayo xataa yastaqiima lisaanuh ilaa carabkiisu uu toosnaado marka waa inaynu isku daynaa maxaan ku dhaha si aynu carabadeenna u toosin lahayn ee aynu uga ilaalin lahayn wax alla wixii khilaafsan kitaabkii sunnada cumar ibn alkhaaab radia allahu canhu waxa uu lahaa man kasura kalaamuhu kasura saqatuh waman kasura saqatuhu kasurat dunuubuh waman kasurat dunuubuhu kaanat innaaru wlaa bih ciyaadan billah waxaa cumar ibn alkhaaab radia allahu canhu wa ardaah uu leeyahay isagoo ah nin saxaabiga oo jaliila oo maxaanku idhahdaa fadli badan lahaa ayaa waxa uu leeyahay man kasura kalaamuh hadalkiisu qofka uu farabato kasura saqatuh dhacdhaciisa ayaa farabato qofkaas meelka dhiciisaa farabata waman kasura saqatuh meelka dhiciisu qofka uu farabatana kasura dunuubu dembiyaashiisaa farabata waman kasura dunuubu dembiyaashiisu qofka ay farabadatana kaanat innaaru wlaa bih naar allah subxaanahu watacaala inaga badbaadiyey marka waxaad fahmaysaa yani qofka haddii hadalkiisa uu farabato oo had iyo jeer uu iska hadlo isagoon hadalkiisa u fiirsanayn in uu dhacdhaciisii farabadanayo haddii dhacdhaciisa uu farabatana dembiyaashiisa ay farabadanayaan haddii dembiyaashiisa qofka ay farabataan oo khayrkiisa uu yaraadana waxa uu mudan yahay maxaan ku dha u gelaya waa ciqaabka alleh rabbi subxaanahu watacaala inaga badbaadiye xadiidkii saxiixa ah ee mucaad ibni jabal radia allahu canh rasuulku intuu irshaadaad fara badan uu soo bixiyey ayaa waxa uu ku lahaa ugu dambaystiis alaa ukhbiruka bimilaaki dalika kullih makaaga warramaa waxaan kuu soo sheego o dhan wax isku fuuqsanaya makaaga qultu bala yaa rasuula allah mucaadaya hadlaya wuxuu yidhi markaa haa rasuul allow fa akhada bilisaani mucaad ibnu jabal carabkiisa ayaa markaa u qabtay cafwan maaha mucaad ibnu jabal rasuulka ayaa carabkiisa qabtay uma qaal dabadeedna waxa uu yidhi kufa calayka haada kaa maxaan ku dhaha iska qabo oo xumaan oo dhan maxaan ku dhahdaa ka jooji carabkaas intuu carabkiisii qabtay ayuu yihi kaa xumaan oo dhan ka jooji oo ka mancay qultu waxaan idhi ayuu leeyahay haddaan mucaad ahay yaa nabiy allah nabiga allow wa innaa lamu'aakhaduuna bima natakallamu bih oo wax aanu ku hadlayno miyaana lagu qabanayaa faqool wuxuu yidhi markaa rasuulku sakiladka ummuk yaa mucaad hooyadaa kaa goblantahay mucaadow oo bimaanaa kuweyde waa hadallo ayaan halays iskaga lahayn carabtii hore inaku agteenna habaarka ah laakiin agtooda aan habaarka ahayna ay halays iska lahaayeen waxa uu rasuulku yidhi fakiladka ummuka ya mucaad mucaadow hooyadaa kuweydi eh wahal yakubu nnaasu fi nnaari calaa wujuuhihim aw qaala calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim waxa uu rasuulku ku yidhi sala allahu alayhi wasalam mucaadow miyaa dadka naarta loogu ridayaa wejiyadooda ama sanqaruuradooda miyaa naarta loogu horreysiinaya oo loogu ridayaa ilaa xasaa'idu alsinatihim ilaa carabadoodu waxay goosteen waxay carabadoodu goosteen ee ay kasbadeen mooyaane ma wax kalaaba dadku ay naarta ku gelayaan marka rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiidkan waxa uu ku caddeeyey dadkuba waxay naar ku mutaystaan inay tahay un carabkoodu waxa ay maxaan kuha carabadooda ay goosteen waayo haddaad carabkaaga aad maxaan ku idhahdaa allah subxaanahu watacaala kaga cabsan weydo ooad u adeegsato waxyaabaha ilaahay subxana watacaala cari gelinaya ilaahna wuxuu kaaga argoosanaya maxay ciqaabkiisa aanad maxaan ku idhahdaa u sabri karayn xadiidkaa waxaa warinay tirmidi iyo xaakim waana waxaanay ku sahi gareeyeen calaa shardi shaykhayn والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته waxaa looga jeedo xasaa'id alalsina ama carabad waxay goosanayaan waxaa looga jeedaana waa hadalkii xaaraamta ah abaalkiisii iyo ciqaabkiisii ka ratib maysa hadalka xaaraanta ah waayo fainsaana yadra'u biqowlihi wa camalihi alxasanaati wasayi'aat waayo qofku waxa uu ku deerayaa hadalkiisa iyo camalkiisa wanaagyaal iyo xumayaal uma yaxsudu maa zaraca yowma alqiyaama dabeed wuxuu goosanaya wuxuu beertay dhaarta qiyaamaha ayaa wixii adduunkan ku beertay arrinkiisa u goosanaya faman zaraca khayra min qawlin aw camal qofka markaa beertay khayr hadal ah ama camal ah xasad alkaraama wuxuu goosanaya maxay sharaf iyo liibaan waman zaraca sharan min qawlin aw camal qofkii beertay shar hadal ah ama camalana xasada nadaama waxa uu goosanaya maxay murug iyo halaag idan waxaa qof kastoo allah subxaanahu watacaala ka cabsanaya oo raba inuu naxariista alle ku guulaysto cadaabka allena ka badbaado waxa waajib ku ah carabkiisa in uu ilaaliyo wasadaqa ashaaciru xaysu qaal ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu laa yaldagannaka inahu sucbaanun kam fi lmaqaabiri min qatiili lisaanihi kaana tahaabu liqaa'ahu shujacaanu waxaa run sheegay ninkaas shaacirkay markuu yidhi ixfad lisaanaka ayuha alinsaanu qof yahow insaan yahow carabkaaga ilaali laa yaldagannaka inahu sucbaanun yaanu ku qaniinin waa mas eh kam fi lmaqaabiri min qatiili lisaanihi badanaa inta qabriyada ku jirta qaar maxaan kuhi carabkooda uu dilay oo halaag u horseeday kaana tahaabu liqaa'ahu shujacaani oo la kulankiisa ay ka cabsan jireen dadka maxaan ku dhahda geesiyaashii badanaa inta qubuurta ku jirta ee cadaab iyo halaag ku nool ee waxaana uu sababay carabkooda iyo carabkooda uu dilay adduunka markay joogeenna ay ka cabsan jireen dadka geesiyaashii badanaa dadkaas marka waxaa loo baahan yahay qof kastoo rabbi subxaanahu watacaala ka cabsanaya inuu carabkiisa ilaashado ayib xadiidkii kale saxiixahaana waxaa ku soo aroortay in rasuulka maxameda salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh la weydiiyey can aktari maa yudkilu nnaasa annaar waxa ugu faraha badan leh ee dadka naarka geliya faqaal alfamu waalfarj markaa rasuulku muxuu ku jawaabay waa afka iyo qofka farjigiisa xubintiisa taranka labadaas ayaa ugu fara badan wax qofka naar u horseeda oo cadaab alleh geliya marka waxaa qof kastoo rabbi subxaanahu watacaala ka cabsanaya looga baahan yahay labadaa xumaanta inuu ka ilaaliyo labadaa hadduu xumaanta ka ilaaliyana rasuulku wuxuu u ballan qaaday inuu helaya maxay maxaan ku dhahdaa naxariista alleh maxaa yeeley maxaa rasuulku xadiiskale ku lahaa man yadman lii maa bayna laxyayhi wamaa bayna fakidayhi adman lahu ljanna waxaa rasuulku u lahaa qofka ii ballan qaada waxaa udhaxeeya maa bayna laxyayhi labadiisa daan waxa udhexeeya waana carabka wamaa bayna fakiyayhi iyo labadiisa boodood wax udhexeeya waa farjigii eh qofka labadaa xisbigooda ii ballan qaada adman lahu ljanna waxaa rasuulkulaha isagana waxaan u ballan qaadaya jannada marka innaka oo dhammaanteen wada raadinayna inaan gallo maxaan ku naxariista alle qiimaha badan leh waxaa loo baahan yahay qof kastaaba markaa inuu ilaashado labadaa xubnood carabka iyo farjiga labadaaba inuu xumaan oo dhan ka ilaaliyo si cadaabka alle aanu inoo taaban naxariista allena aynu u gallo xadiid kaloo saxiixa rasuulku waxa uu ku lahaa qofku badana inta uu ku hadlayo erey aanu u hubsanayn ereyga ereygan ma khayr baa ku jira mise shar baa ku jira kadib naarka uu ugu hoobanayo maxay in ka fog maa bayna almashriqi waalmaqrib mashriq iyo maqrib in ka fog naarka uu kusii hoobanayo uu gelayo ina arajula la yatakalamu bilkalima maa yatabayanu fiiha yazilu biha fi nnaari abcada maa bayna almashriqi waalmaqrib tirmidina waxa ku soo saaray xadiidka hore aynu sheegnay lafdi kale oo ah ina arajula la yatakalamu bilkalima laa yaraa biha ba'san yahwi biha sabciina khariifan fi nnaar waxaa xadiidkaa kale uu rasuulku lahaa qofku waxau ku hadlaya kelmad laa yaraa biha ba'san aanu waxba dhibaato u arkin way fududahay ereygan iska dheh yani waxba uma arko wax fudud buu arka yahwi biha sabciina khariifan fi nnaar kadib maxaan kula ereygaa fudud uu ugu sii hoobanayo oo naarta uu kusii soconayo kusii dhaadhacayo maxay toddobaatan sannadood hoos naarta ugu sii jeeday waayo yacni ereygaa ilaahay carageliyey ee uu yidhi sababkiisa marka badana waxyaabaha faraha badan leh ee aynu inaku u aragno wax basiida oo fudud laakinahaa cinda allaahi jaliila laakiin ilahay agtiisa ku weyn aad bay u fara badan tahay marka waxaa loo baahan yahay qof kastaa rabbi subxaanahu watacala intuu ka cabsado in uu maxaan ku dhaha labadaa xubnood ilaaliyo cuqbat bnu caamir ayaa waxa u lahaa ninkaas saxaabigaa waxa uu yidhi qultu yaa rasuula allah man najaa waxaani rasuulkii allow badbaada maxay tahay qaala amsik calayka lisaanak rasuulku wuxuu ku yidhi carabkaaga hayso xumaanka hayso walyasicka baytig gurigaaguna ha fuleekaado taasoo kale weliba gaar ahaan maxay usii taabanaysaa dumarka yacni ilaa qofku wax daruura marku u baxayo mooyaane darsi xaaje muhiima oo maxaan kudhaji suuqa oo kasoo qaadanayo waxyaaba muhiima markuu u baahan yahay mooyaane taasi waxay weliba gaar ahaan usii taabanaysa usii raadinaysa maxay dumarka waayo allah subxaanahu watacaala muxuu yidhi isagoo dumarka la hadlaya waqarna fii buyuutikun walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati alula guryihiina ku sugnaada oo ha usoo bambixina sidii jaahiliintooda ay usoo bambixi jireen inta quruxdooda ay dibadda usoo muujiyaan marka rasuulku ninkaa saxaabiga ah ee badbaadada weydiiyey maxaa uu ku yidhi kow amsik lisaanak marka ugu horaysa carabkaaga xumaanta ka hayso marka labaad walyasicka baytik gurigaaguna ha kuleekaado marka saddexaad wabki calaa khatii'atik hooy geskaaga ges markuu kaa dhaco oy oo ilaahay subxaanahu watacaala usoo noqo waayo waxaa la rabaa allah subxaanahu watacaala inaad dembi dhaaf weydiisato adigoo ka murugoonaya dembigii kaa dhacay laakiin maahasee dad fara badan sameeyo inaad allah subxaanahu watacaala caasido adiga oo faraxsan ama iska qoslaya ama aan dembigan u arkaya wax fudud laa sagiirata maca alisraar walaa kabiirata maca alistikfaar kamaa yaquuluun sida culimada usuuliyiintu ay yidhahdaan waa maxay yani dembigeedi ma jiro adigoo wixii daa'imaya oo maxaan ku dhaha wixii aan ka tegin sakiiro laguma tilmaami karo haddaad xumaanta laazimto yar waxay noqonaysaa maxay kabiira dembi weyn walaa kabiirata maca alistikfaar dembi weynna ma jiro adigoo allah subxaanahu watacala dembi dhaaf weydiisanaya waayo ilahi subxana watacala muxuu lahaa wa inii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada maxaa rabbi u lahaa anigu waan u dembi dhaafayaa liman taab qofka ii soo noqda وآمن ee iimaan daba la yimaada وcamila صاalixan ee camal wanaagsanna sameeya uma اhtadaa dabeedna hanuuna ee dariiqa si dhab ah ugu maxaan kuhahda sugnaada marka haddii qofku ilahi subxana watacala dembi dhaaf weydiisanayo oo uu ka murugoonayo dembigii u geliyo ilahayna uu soo noqonayo dembigii weynaa markaa waa uu baaba'aya laakiin hadduu dembi yar samaynayo isagoo laakiin daa'imayo oo marnaba dembigaa yar aan ka go-ayn muxuu dembigaa yar la mid noqonayaa sidii dembi weyn oo kale marka waxaa loo baahan yahay qofka cisyaan hadduu ka dhaco haba yaraado cisyaankaasi lakin inuu ka murugoodo laa tandur ilaa sixri almacsiyati walaakin undur ilaa cidami man casayt ha eegin dembiga yar iyo ereyga yar afkaa ka soo baxaya laakiin waxaad eegtaa allaha aad caasiday weynadiisa haddii gefku hadduu yar yahay gefka yar ha eegin laakiin waxaad eegtaa khaaliq aad caasiday weynadiisa marka allah intaad usoo noqoto carabkaaga waa inaad hadiyo jeer ilaashataa xadiiska waxaa warinaya bukhaari iyo muslim xadiis kale oo saxiixaanka ku jira oo abu hureyra uu werinayey ilaa raaliha ka aade waxaa rasuulku lahaa calayhi afdal asalaati waadka tasliim man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir qofka ahaada mid dhab ahaan u rumaynaya allah iyo dhaarta qiyaamadu hee maxaa sameeyo falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo aw liyasmut ama iska amso wax ka dhexeeya m falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo aw liyasmut ama ha aamuso wax labadaa ka dhexeeya ma jiro laakiin had iyo jeer qofku inuu hadal fara badan wado waxaan faa'iidow lahayn uu ka hadlo maxaan ku dhahdaa uu hadalka farabadiyo looma baahna ida tama caqlu lmar'i qalla kalaamuhu wa ayqin bixumqi lmar'i in kaana muktiran muxuu ninkaas arki lahaa ida tama caqlu lmar'i qalla kalaamuhu qofka caqligiisa markuu taab noqdo wax uu fahmo hadalkiisa uu yaraadaa ilaa wax xaqa inuu ku hadlay mooyaane wa ayqin bixumqi lmar'i in kaana muktira axmaqnimada qofkana waxaad yaqiinsanteed ogaataa hadduu qofku maxaan kuha hadiyo jeer maala yani uu ku hadal badan yahay oo hadiyo jeer maxaan ku dhahdaa ku hadlayo waxaan faa'iida lahayn marka yani qofka allah subxaanahu watacaala iyo dhawarta qiyaamaha dhab ahaan u rumaysan labada albaaba u furan laa thaalisa lahuma mid saddexaad male ima inuu qofku wax khayra ku hadlayo wa ima inuu aaminsanyo wax ka dhexeeya mid waayo labadaa maxaa ka soo hadhay dee inaad sar iyo maala yani ku hadasho labadaana kuma banaana marka qofka waxaa la rabaa labada xaaladood mid kamida uun inuu ku sugnaado xadiid kale waxaa rasuulku ku lahaa alayhi afdal salaati waatamu tasliim kullu kalaami ibni aadama calayhi laalah ibni aadamka oo ibni aadamka hadalkiisa oo dhami dishiisa ayuu saaran yahay oo midna ogoliyey maaha laakiin uma banaana oo uma onama inuu ku hadlaa ilaa saddex arrimood mooyaane ila alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar ilaa yani faritaanka wanaagga lays amraya mooyaane iyo diidista xumaha laysku diidayo iyo wadikru llahi caza wajal allah subxaanahu watacaala xuskiisa dikriga ilahayna maxaa soo gelaya cibaadadii oo dhan qur'aankii wixii khayr ku jira oo dhan waa ilahi subxana watacala xuskiisa waayo khayr kastoo samaynaysa yaad ka xusuusan tahay khaaliqa ku abuurtay waayo mabaa samaysaan haddaan rabbi xasuusnayn ayib akhawaati fillaah waxaynu walaalayaal soo akrinay axaadiis ku filan inuu qofka caqligani uu ku waantoomo ee allah subxaanahu wa tacaala rabo inuu soo noqdaa axaadiidaasi dhammaantood waxay wada tilmaamaysay inuu qofku carabkiisa ilaashado rag iyo dumarba rag iyo dumarba inuu qofku carabkiisa ilaashado gaar ahaan weliba dumarku ay carabkooda ka ilaaliyaan waxaa loo yaqaan namiimada iyo xanta waayo siday naqaano dumarku in fara badan ilaa man raxima allah ilaa inta ilaahu naxariista ee xaqa ilaahi subxana watacaala uu ku sugan mooyaane in fara badan waxaad moodaa shaqadooda inay tahay waxa la yidhi iyo kanaa la yidhi iyo heblaaye iyo tay sidan ahayd iyo qof wax laga sheegay iyo namiimo iyo xam taasina ma aha wax diinta islaamka ku banaan marka waxaa loo baahan yahay qof kasta oo raba naxariista alle inuu ku guulaysto cadaabka allena uu ka badbaadaa inuu carabkiisa ilaashado carabku waa ka keliya ee naxariista ilaahay ku gelin kara haddii aad u adeegsato khayr ama cadaabka ilahay kuu horseedi kara haddii aad u adeegsato maxay wax ilaahay subxaana watacaala cadagelinaya taasi axaadiis ay ahayd haddaynu aahaar soo qaadano ama waxyaaba ka soo arooray saxaabadii rasuulka ee sharafta badnayd ridwaan ullaahi calayhim cumar ibn khaaab ayaa u soo galay calaa abi bakrin sidiiq radia allahu canhu waardaa abu bakrin sidiiq ayaa uu soo galay cumar bn khaaab fawajadahu yajbidu lisaanahu biyadih marka waxa uu helay oo uu arkay cumar bn khaaab abu bakrin sidiiq radia allahu canhu oo halka u taagnaa aynu wada garanayno oo carabkiisii gacantiisa ku jiiday gacantiisa ku jiiday faqaala cumar mah gafara allahu lak markaasuu cumar ku yidhi iska jooji oo maxaanku dha carabka sii daa ilaahay ku dambi dhaafee faqaala abu bakr abu bakr muxuu ugu jawaabay hada aladii awradani lmawaarik hada aladii awradani lmahaalik abu bakrin sidiiq radi allahu canhu wa ardaa wuxuu ugu jawaabay cumar markuu yidhi carabka iska sii daa ilaahay baa ku dambi dhaafee maxaa abu bakr yidhi waxa uu yidhi kaa weyaan ka hala maxaan ku dhahdaa meelaha dhibaatada badan laka igu soo arooriyey ee halaag iyo dhibaato ii horseeday kaa weeyaan waa kuma ka sida oo alaacalayga waa ayo qofka sidaa lihi waa abubakrin asidiiq radia allahu canhu wa ardaa oo aynu naqaano heerka u taagnaa darajadiisa heerka ay taagnayd ahaa saxaabada kii ugu fadliga badnaa ugu iimaanka badnaa khayru man talacat calayhi shamsu aw garubat bacda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo ahaa rasuulka alla dabadii maxaan ku dhahdaa wax ayada usoo baxdo kii ugu khayrka badnaa abubakar oo ahaa wax maxaan ku dhaha talada muslimiinta qabta rasuulka dabadi kii ugu horreeyey ayaa sidaa u calaacalaya ka sidaa u calaacalaya waa kuma waa abubakar inakuna maanta halkaynu joognaa waynu uga baahi badannahay hadii jeer inaynu calaacalo oo carabadeenna aynu ka ilaashano xanta iyo xumaanta iyo wax alla waxa allah subxaanahu wa tacaala caragelinaya dadkaasi waa dadka la rabo inaynu ku dayano oo raadkooda aynu raacno wasadaqa man qaal wakullu khayrin siktidaa iman khalaq waxaa run sheegay ninka yidhi khayr oo dhami wuxuu ku jiraa iyadoo lagu daydo dadkii wanaagsanaa in laga horreeyey shar oo dhammina wuxuu ku jiraa iyadoo lala yimaado bidco dadkii dambe ay la yimaadeen waraxima allahu cabdallaahi bni mascuudin xaysu qaal ilaahayna subxaanahu watacaala ha u naxariisto oo raalliha ka noqdo cabdillahi bni mascuud markii uu yidhi ittabicuu aataaranaa walaa tabtadicuu faqad kufiitum soo raaca raadadkayga raadadkayga soo raaca walaa tabtadicuu bidcona ha la imanina faqad kufiitum waa laydinka kaafiyey bidco waxa idinku filan waxaanu annaku la nimid waddadaanu annaku maray ayaa waddo idinku filan raadkayga markaa soo raacaya cabdullahi bin mascuud yidhi oo wax cusub oo bidcaa ha la imanina waayo khayr ma jiro ilaa dadkii naga horreeyey ayaa inooga degdegay uu sameeyey inaku aynu kaga dayanayna laakiin maanta khayr cusub oo inaku aynu samaynayna ma jira markaa dadkii aanu ku dayananay dadkii qudwadayna oo ahaa dadkii diintanayna soo gaarsiiyey mar haddii heerka ay taagan yihiin kii ugu khayrka badnaa inuu soo hadlayo inakuna maanta maxaynu carabkeenna aynu u xafidi laanahay ee xumaan oo dhan aynu uga ilaalin laanahay waayo sida waaqaca ee qof kasta waaqaca muslimiinta u fiirsada oo arkaya rag iyo dumarba inta carabkooda ilaalisa ee maxaankuraa sidii loo baahnaa u ilaalisa way yar tahay ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwa carabadooda dhabhaan u ilaaliye eh cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu wa ardaah isaguna waxa uu lahaa laysa shayun axwaju ilaa tuuli sijnin min lisaani shay uga baahi badani ma jiro xabsi dheer carabkayga yani carabkaygaa u baahi badan inuu xabsi dheer ku jiro oo had iyo jeer u xabisnaado ilaa mar uu khayr ku hadlay mooyaane wa kaana yaquul yaa lisaan qul khayran tagnan waskut can sharin taslam qabla an tandam cabdillaahi bni mascuud waxa uu odhan jiray carabow isagoo carabkiisa la hadlayo qul khayran khayr dheh taqnam waad guulaysani oo naxariis allaad ku guulaysan eh waskut can sharin sharna ka aamus taslam waad badbaadi min qabli an tandam intaanad yurugoonin waayo qofka sharka ka aamusaa suu ka badbaadaya maxaa ku dhaca qaabka alleh khayrka qofka ku hadlaana waxa uu ku guulaysanayaa naxariista ilaahay cabdillaahi bn mascuud oo heerka u taagnaa aynu naqaano ayaa sidaa leh laysa shayan axwaju ilaa tuuli sijni min lisaani wax xabsi uga baahi badan ma jira carabkayga carabkayga u baahan buu lahaa xabsi daaim in la geliyo oo had iyo jeer aanu hadlin ilaa markayga ku hadlo dumarba marka waxaa loo baahan yahay inaynu ku baraarugsanaano mas'alada ah xifdu lisaan carabka in laga ilaaliyo wax kastoo allah subxaanahu watacaala cadagelinay xadiis kale maxaa ku soo arooray laysa calaa shayin min jasadihi ashaddu xanaqan aw kaydan yowma alqiyaama minhu calaa lisaanih ilaa man qaala bihi khayran aw amlaa bihi khayra xadiiskaa kale muxuu rasuulku lahaa yacni shay qof maxaanku qofku jirkiisa shay uga cadho badan yahay ma jirta dhaarta qiyaamaha oo uga maxaanku dhahda nadaamo badan yahay carabkiisa yani qofku wuxuu ugu murug iyo dhibaato badan yahay maalinta qiyaama carabkiisa carabkiisa ayuu ugu murug badan yahay oo ugu caraysan yahay qofka ilaa qof khayr yidhi ama khayr ku yeedhiye mooyaane laakin murug maalintaa wax ma qaraysa laa wallah wallahi baan ku dhaartay maalintaa murug iyo hadal inaan waxba karin maalintaa farka oo dhexda laga qaninaa waxba ma tarayso waa maalintu allah subxaanahu watacaala u lahaa ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ومالنت ربنا حسن محمد ومالن وقفت ذلك لبدي في تعمد قنينين waxaan naqaanaa adduunka dhibaata hadday dhacdo qofku farkii dhexda ka qaninaa isagu murugaysan laakiin maalintaa labada gacmood ayaa qofku afka isugu geynaya waayo dhibaatada haysata ayaa mid la sawiran karo ka weyn wuxuu odhanayaa markaa qofku maalintaas yaa laytani itakadtu maca arasuuli sabiila hoogeygi eh miyaan rasuulka ilaahay iska raaco oo waddadii rasuulka aan wadda ka yeesho yaa waylataa laytanii lam attakid fulanan khaliila waxa qofku uu ku calaacalaya maalinta hoogeyga eh miyaanan hebel saaxiib ka yeelanin maxaan saaxiib uga yeesha hebel laqad adalanii can idikri bacda id jaa'anii waxaa qofka odhanayaa xaqu markuu u yimid kadib ayaa qofkaasi iga lumiyey wakaana ashayطaanu lilinsaani khasuula shayaankuna waxau ahaaday insaanka mid had iyo jeer maxaan ku leedaa hooga u horseeda oo hoojiya marka waxaa loo baahan yahay maalinta murug iyo caro iyo werwer aan waxba qabanayn intaan la gaadhin in qofku carabkiisa uu ilaashado raadadkaasi aynu soo sheegaynay waxaa laga soo wariyey ama ereyada aynu soo sheegnay saxaabadii rasuulka qaar kamid a ridwaan ullahi calayhi oo cabdillahi bn mascuud iyo abubakrin isidiiq bal imkana aynu eegna hadalka laga soo werinayo min kamid a taabiciinta kii ugu waaweynaa taabici jaliila waa xasan lbikri raximahu llah waxa uu leeyahay maa caqala diinahu man lam yaxfad lisaana diintiisa muu fahmin oo dhab ahaan diintiisa umuu garan man lam yaxfad lisaana qofkaan arabkiisa ka adkaanin qofka aan arabkiisa ilaasan ee aan ka adkaanin diintiisa muu fahmin marka waxaad fahmaysaa qof iska durdurmayo had iyo jeer maalayacni iskaga hadlayo wixii cagtiisa kusoo dhaca balaha hadaad aragto waa qof aan dhab ahaan diintiisa u fahmin ee u baahan inuu dib ugu laabto diintiisa ayib wa aqalu aafaati lisaani dararan alkalaamu fima laa yacni carabku aafaadka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay waxa ugu yar oo ugu fudud oo ugu dhibaato yar inuu qofku ka hadlo waxaan faa'iida u lahayn rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam min xusni islaami lmar min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniihi qofka islaamka wanaagiisa waxaa ka mid ah isagoo isaga taga waxa aan faa'iidada u lahayn waxaan faa'iidada u lahayn in laqwiga iyo dembiga inuu iskaga tago ayaa wanaaga iyo maxaan ku dhaha wana wanaagga islaamka qofka ka mid ah wahada yakfii fi bayaani khaطari hadihi alaafa taas aabana ku filan cadaynta la cadaynaya khatarta aafadan ay leedahay waayo islaamnimadaadu wanaagga ay leedahayba maxay ku jirtaa adiga waxaan faa'iida lahayn maxaan ku dhahdaa aan ku hadala iskaga taga waxyaabaha maala yacniga taasi sidaa maxaan ku dhaha heerkaa gaarhsani waa ta ugu fudud waxyaabaha kale la iskaga daa وروى أبو عبيدة عن الحسن البصري رحمه الله أبو عبيدة السلماني وحوكوري حسن البصري رحمه الله إليه من علاقة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل qof waxyaabaha lagu garto qofka inuu allah subxaanahu watacaala uu ka jeedsado waxaa ka mid ah inuu ilaahay waxa uu ku mashquulsan yahay hadee jeerba uu ka yeelo waxaan faa'iido u lahayn hoojin ilaahay uu hoojinaya awdeed marka waxaad fahmaysaa qof haddaad aragto waktigiisii iyo maxaan kula wuxuu ku mashquulsan yahay buu yahay maala yacni iyo hadal aan faa'iido lahayn waxaad fahmaysaa qofkaasi allah subxaanahu watacaala inuu ka jeedsaday oo ninkaasi aanu ahayn qof maxaan kula khayr leh waayo hadduu khayr leeyahay carabkiisa wuxuu had iyo jeer ku hayn lahaa waxa allah subxaanahu watacaala raali gelinaya sheekh sahl waxa uu isla yidhi man takallama fii ma laa yacnii xurima asidq qofka ku hadla waxaan faa'iido u lahayn oo maa laa yacniya qofka had iyo jeer ku hadla xurima asidq waxaa laga hoojiyaa qofka runta waayo dee qofkii hadduu wax maa laa yacniyo wax alla washaadkiisa kusoo dhacaba uu ku hadlayo runa halkay ka iman markaa de been iyo runba markaa uu isku daray marka muxuu sheekaas idhaha been runtaba waa laga hojiya ninka runba kuma hadlo haddii uu qofka maxaan ku dhahay shaqadiisa ay noqoto inuu had iyo jeer ku hadlo waxaan faa'iido u lahayn marka gabar kastoo muslimada iyo inan kastoo muslima maxaa laga rabaa inuu carabkiisa ka ilaaliyo xumaan oo dhan oo erey marka erey marka uu doono inuu yidhaahdo inuu ka fikiro ereygani ma erey khayr la oo cadaalad aad ka helayso mise waa ku aan maxaan kuraa khayr ahayn oo dhibaato ka imanayso haddii uu khayr hadduu khayr leeyahay ereygaasi waa inuu yidhaahdaa waayo falyaqul khayra haddii ereygaasi shar leeyahay waa inuu ka aamuso waayo rasuulku muxuu yidhi aw liyasmut ama ha aamuso ayib وhadihi kama dakarna akafu aafaaki lisaani dararan aynu soo sheegnay tani waa dhibaatooyinka carabka uu leeyahay ugu fudud nahika can algiiba wاlnamiima wاlkalaami albaطili wاlfaaxish iska daa hadal hanta namiimiyanimada waayo waxaas halkay ka yimaadaan afka hadalka baatilka saami bilwajhayn qofka labawaguulaha hadalkiisa ee qof bawti kula hadlaya waa nifaaqa ilaahay naga badbaadiyey muranka qofku aanu ku murmay waxaan xaq ahayn hadiyo jeer dooda baatilka ah heesta beenta ammaanta xaddaafka ee qofku maxaan kula heer aanu gaarsan qofku uu ku talax tegayo assukriya heesteesa yacni qofku qof muslima uu yaraysanayo halkaa haddaan is adkaago waxyar arrinkaasi laysa bilamri hayin maaha wax fudud walaakinahu cinda allahi jaliil laakiin wallahi arrinkaas ilahay agtiisa uu keeni qofka oo qof muslima oo ilaahay rumaysan maxaan ku idhahdaa istihzaa iyo ixtiqaar ku sameeya bal anzl allahu fi dalika aayaat min fawqi sabci samaawaat iska da arrinkaas inuu fududeeyo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu arrinkaa daraadii uu ka soo dejiyey aayaat min fawqi sabci samaawaat liajli hada alamr ayuu rabbi aayaad ka soo dejiyey maxaa rabbi aayaadka oo maxaa kula kasoo dejiyey ka mid ah bal aayadka fiirsada bacda acuudu billahi min ashaytaan arajiim يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى محاوله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا بدون الإيمان خلقها اليوم لا يسخر قوم من قوم haadna rag kale yaanu yaraysan oo aanu ku jeesjeesin oo aanu xaqirin qowmka rag ayaa looga jeedaaya waayo casaa an yakunuu waxa xaqiiqa ah in dadka lagu jeesjeesaya la yaraysanaya ay yihiin khayran minhum kuwa ka khayr badan kuwan maxaanku lagu jeesjees walaa nisaaun min nisaa dumarna dumar kale yaanu maxaan ku dhahda xaqirin oo aanay ku jeesjeesin waayo casaa an yakunna khayran minhum waa xaqiiqa ah in dumarka lagu jeesjeesaya ay ka khayr badan yihiin kuwa ku jeesjeesa marka allah subxaanahu watacaala aayaddan aynu akrinayo maxaa uu ku adeeyey oo uu leeyahay yacni qolana qolo kaliya aanu yaraysanin oo aana xaqiranin oo aana ku jeejeesin rag iyo dumarkoona waayo qofku allah subxaanahu watacaala dhab ahaan hadduu rumaysan yahay darajada ilahay agtiisa uu ku leeyahay wax fudud maaha aad buu u weynhay marka qof ilaahay agtiisa darajo ku leh aduu xaqiran oo ha yaraysan sukriyadu waa waxyaabaha ka yimaada carabka ay ka mid tahay talabaad haddaan dib ugu yaraabto algayda ama xanta iyada lafteeda wax fudud maaha aad bay laakiin hadda maxaan ku dhahdaa dadku waxay u arkaan dadku maxay wax iska basiida oo qofku iska oran karo laakiin rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis ayaa la weydiiyey rasuul allow gaydada maxay tahay rasuulku wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah waa walaalka oo aad ku sheegtay wuxu nacayo waxaa la weydiiyey rasuulka ara'ayta in kaana fii akhi maa aquul bal ka waran walaalkii waxaan leeyahay hadduu ku jiro waxaanan ku sheegayaa haddii walaalka uu ku jiro bal ka waran rasuulku muxuu yidhi waxaa rasuulku ku yidhi in kaana fii akhiika maa taquul faqad iktabta wain lam yakun fiihi faqad bahadta waxaan ad leedahay yani haddii walaalkaa ku jiro waad xamatay waa haddaba waxaanad sheegaysaa wax walaalkaa uu ku sugan yahay hadduu yahay waad xamatay waayo dee raalli kama aha ma qof baa maxaan ku rahdaa in maxaan ku lahaa eegiisa la raaraaco bal haddaanu waxan aad ku sheegaysa uu beriba ka yahayna faqad dahadta waad ku been abuurtay buhtaan weeyaan buhtaan weeyaan marka qofka muslimka waxaa laga rabaa rabbi subxaanahu watacaala intuu ka cabsado in carabkiisa maxaan ku aanu muslimiinta ku dhigin laakiin muslimiintu ay kama nabad galaan carabkiisa rasuulku markii la weydiinay ayu lmuslimiina afdal muslimiinta kee ugu fadli badan maxaa rasuulku lahaa man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih waa qofka ay dadka muslimiinta ka badbaadaan carabkiisa iyo gacantiisa maanta carabkooda wax laga badbaada laakiin way adag way- way yaryihin marka waxaa loo baahan yahay qofka carabkiisa in laga badbaado oo muslimiinta uu maxaan ku dhaha nabadgeliyo haddii kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu ballan qaaday qofka sidaas sameeya inuu xambaaranayo dembi weyn bal dhegeysta rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay رب سبحانه وتعالى محاولا إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا كوا محان كلا مؤمنين تلقي مؤمنين تدبي دباتين يا ee ku dhibaateynaya carabkooda iyo gacantooda iyo camalkooda si kasta u dhibaateyn karaan ku dhibaateynaya laakiin ku dhibaateynaya bikayri maktasabuu waxaanay kasbanin waxaanay shaqaysan ku dhibaateynaya hee faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiin kuwaasi waxay xambaarteen been abuurig iyo dembi cad oo weyn ayaa ay xambaarteen marka waxaa loo baahan yahay qofka muslimka yihi rabbi subxaanahu watacaala intuu ka cabsado in carabkiisa uu muslimiinta ka ilaaliyo oo carabkiisa aanu ku dhibaateyn muslimiinta haddii kalood muslimiinta dhibaatayso ood carabkaaga laga badbaadi waayo waxa tahay qof hilibkii muslimiinta maxaan ku dhahay isagoo meyd ah weliba qofka walaalkii ah hilibkiisa cunaya qofna jecel walaalkii hilibkiisa isagoo meydayna cuno qofna waxaad ka dhigan tahay markaad isagoo kaa maqan xumaan ku sheegayso inaad hilibkiisii oo meyda cunto maxaa rabbi subxaanahu watacaala u lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min aldan walaa yaktab bacdukum bacda dadka iimaanka laga helayo ka fogaada in fara badan oo malaha ka mid a in fara badan oo malaha ka mid a ka fogaada waayo malaha barkii waa dembi lama rabo inaad walaalkaa xumaan u malayso walaa yaktab bacdukum bacda barkiinna barka kale yaanu xamanin oo yaanu wax dhibsanay ku sheegin maxaa allah subxaanahu watacaala u leeyahay ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi maytan midkiin ma jecel yahay inuu cuno walaalkii hilibkiisa oo meyd ah fakarihtumu waad nacaysaan qof jecel ma jiro waxaa lagu sifeeyey weliba xaaladdu ugu daraa walaalkaa oo isagoo meyd ah ila isagoo nool baaba galan marka qof maa jecel walaalkii oo meyd ah hilibkiisa inuu cuno waa qofna marka rabbi subxaanahu watacaala qof wal rag iyo dumarba intuu ka cabsado waa in carabkiisa oo muslimiinta ka ilaaliya oo aanu ku xamanin oo aanu ku jeeseesin oo aanu maxaan ku dhaha ku ahayn waayo xataa caydu maxaa rasuulku ugu tilmaamiyey inay tahay daacada alloo laga baxayo qofka islaamkaa dilacaayo shibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr qofka muslimka oo lacaaya waa fusuuq yani khuruujun can taacati araxmaan daacada ilahay oo laga baxo iyadoo laga dagaalamo la dilaana waa gaalnimo marka maxaad fahmaysaa in aanay marnaba wax fudud ahayn carabka oo dadka muslimiinta ah lagu sii daayo oo lagu aayo oo lagu xanto oo maxaan ku dhaha lagu dhibaateeya marka qof waliba rabbi subxaanahu watacala intuu ka cabsado carabkiisa ha ilaaliyo waxaasoo dhan maalkay ka dhacayaan maalkii ugu fara badaya dembiyadaasi hadday xantii tahay namiimiyanimadii caydii jeesjeesidii beentii waxaasoo dhan maalkay ka dhacayaan inta fara badan waa carabka carabkii ka soo leeyahay haddii carabkii laakiin la ilaaliyo oo xumaan oo dhan laga qabto waxaasi waa laga badbaadiya waxaa ka mid a waxyaabaha kale maxaan ku dhahdaa qofka oo markuu hadlayo rag iyo jeer hadal baatil oo aan fiicnayn ogaga hadal jeer ku hadlo taasina maxay ka dhalanaysaa qofkii oo hadal jeer iska hadlay iska tararoogleeya oo aan hadalkiisa u fiirsan maxaa loo baahan yahay qofkii sidaynu in badan kusoo celcelinin hadalku intaanu ka soo bixin inuu ka fiirsado ma khayr baa mise waa shar khayr hadduu yahay uu ku hadlo isagoo yergelinaya amarkii rasuulka u lahaa falyaqul khayran shir hadduu yahayna uu ka aamuso isagoo fulinaya amarkii rasuulka u lahaa aw liyasmut allaha ka aamuso waxyaabaha qofku haddii uu u fiirsado uu maxaan kuda carabkiisa ku ilaalinayo waxaa ka mid ah hadalkii rabbi subxaanahu watacaala uu lahaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula rabbi subxaanahu watacaala maxaa u lahaa walaa taqfu maa laysa laka bihi haraaraa'an waxaanad aqoon oon waxaanad ogeyn oo calaa yaqiin aanad kaga sugnayn haraaraa'an waayo ina asamca waalbasar maqalka iyo aragtida waalfu'aad iyo qalbiga kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaasoo dhan waa layshidinaa yaa doob ummadda shukdi iyo xasad iyo dhibaato ugu haysa muslimiinta waa la geligelaya maxaa kuu kalifay addoommadayda inaad ku dhibaatayso qalbigaaga haddaad had iyo jeer xan iyo dhibaato iyo xumaandhigaaga ku dhegeydin jirtay waa la geydin aragtidaada haddood shar iyo khayr ba maxaan kula kusii daysay oo wax walba aad ku arki jirtay waa la geydin marka rabbi subxaanahu watacaala aayadda wuxuu ku caddeeyey in qofku uu iska ilaaliyo inuu ku tallaabsado waxaanu culimo u lahayn waa inuu iska ilaaliyo waayo sababtana waxau rabbi subxaana watacaala ku sheegay inay tahay in dhaarta qiyaama la isweydiinayo mar haddii la isweydiinayo oo waxaan uu yahay shay mas-uul ah waa inaad aragtaaga ilaalisa waayo ereyga ah kaana canhu mas-uulan wax fudud maaha waa wax qofka iimaan kaliyo ee rabbi subxaana watacaala ka cabsano markuu maqlo maxaan ku dhahdaa uu aad iyo aad ay jaza ay geliso kaana canhu mas-uulan yaa ku weydiinaya waa la isweydiinaya baa la yidhi yaa ku weydiinaya waa khaaliqa ku abuurtay ayaa intay isur taagto ku weydiinaya marka rabbi subxaana wataala inta laga cabsado carabadaha la ilaashado aayaddaa markaa qofku had iyo jeer haddii hortaysa taallo lagama yaabo inuu ku degdego wax walba waayo waxaa imika fara badan inta had iyo jeer qofku uu hadal u maqlo u suuqa gelinayo faasinayo isagoon u fiirsanayn hadalkan ma runbaa ma beenbaa miyuu sugan yahay asal miyuu leeyahay yacni inta ka fiirsanaysa ee maxaan ku rahdaa hadalka hubsanaysa way yartahay marka maxaa loo baahan yahay qofku xataa eri hadduu maqlo وتعالى أيضا قرآن يا أيها الذين آمنوا ذكر إيمانك دبت على جهلين إن جاءكم فاسق بنبع وفاسق يرحب إليه ينادوا فتبينوا إسكهم صدق فإذا دم يقول عنه فتبينوا إسكهم صدق وفسد إليه ينادى أن تصيبوا قيما بجهالة فإذا دم ugu asiibin oo dhibaato aydaan ugu ridin idinku xaaladooda ka jaahila fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin kadibna aydaan u ahaano waxay aad samayseen qaar wakti dambe ka murugooda wakti aanay murugtu waxba karin wakti wakti dambe haddaad taa waan ka murugooda waan ka xumahay waxba ku tarmaysa markii hore maad ka hogsid markii hore maad ka fiirsid marka qofka maxaa loo baahan yahay xataa waxaa dhagihiisa kusoo duula in aanu ku dhaqmin ama aanu maxaan ku dhahdaa rumaysan ama aanu cid kale u gudbinin ilaa uu hubsado waxaani ma runbaan ayib talabaad aayadda kale ee qofku had iyo jeer hadduu xasuusnaado uu maxaan ku dhahdaa arabkiisa ilaahsanaya waa maxay aayaddan rabbi subxana watacaala uu leeyahay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid maa yalfidu min qawl ilaa ladayhi raqiibun catiid rabbi subxaanahu watacaala aayaddan qur-aanka muxuu ku lahaa qofku kuma dhawaaqayo eri eri kama soo baxayo ilaa agtiisa waxaa maxay nalag xaafiz ah aan waxba ilaamin aan la odhanin waxbu ilaamin maca daalik xaadir ah oo aan la odhanin maalin ku habsan habeen iyo maalin malag shaqadiisa ay tahay maxaa kulaa inuu xasanaadkaaga qoro oo midigtaaga tahay raqiibun catiid xaafidun xaadir malag sayi shaqadiisu ay tahay sayi-aadka iyo xumaan xumaantaadu inuu qoro oo marka qofkana aayadda qur-aanka haddii hor taalo lagama yaabo inuu fudaysado hadalka laakiin waxaa laga yaabaa inuu had iyo jeer maxaan ku dhaha ka digtoonaado wax afkiisa ka soo baxay waxa ka soo baxay inuu qora mooyaane marka maxaad uga fiirsan lahday kitaabka iyo saxiifadaada waxaad ku qoranayso waayo hadhow ayaa lagu soo warqabanaya iqra' kitaabak kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba maalin baa lagu odhanayaa akriso kitaabkaaga kan ayaa maxaan ku dhaha xisaabka ugu filanay marka maalinta intaanad gaadhin waxaa loo baahanya qof kastaaba rag iyo dumarba rabbi subxaanahu watacaala intuu ka cabsado in uu carabkiisa ilaaliyo oo xumaan oo dhan uu ka ilaaliyo wax kastuu maqlayana uu hubsado isla markaa qofku waxyaabaha ku xambaaraysa inuu carabkiisa ilaaliyo maxaa ka mid ah inuu ahaado qof dareensan hadiyo jeer in allah subxaanahu watacaala u muraaqabeynayo ana calayhi raqiib in allah subxaanahu watacaala allah ilaalinaya oo muraaqabeynaya tallaabadu qaadaba inuu ka sarreeyo inuu kaa dareensanaado qof waayo in yar haddaa gafla kugu dhacday kaama ogalaato waxaa laga yaabaa in kantaroolka carabtaadu uu lumo laakiin had iyo jeer qofku hadduu dareensan yahay in allah subxaanahu watacaala u muraaqabeynayo oo uu ilaalinayo oo farta wasiiqada ilaahi subxaana watacaala uu eegayo oo uu daalacanayo taa hadduu qofku xasuusan yahay lagama yaabo inuu wax walba carabkiisa وصدق من قال إذا ما خليت الدهر يوما فلا تقل خليت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب لهونا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فأتوب sadaqa hada shaacir run buu sheegay ninka gabayaalki maxaa uu lahaa idaa maa khalawta dahra yawman falaa taqul sanadkan mar haddaad keliyoodeed meel kelidaa ku soo hadho ha odhan khalawtu waan keliyooday walaakin qul calaya raqiibu laakiin waxaad tidhahdaa dushayda waxaa allah i ilaalinaya oo itaalacanaya oo marnaba aan maxaan kula igama oganaanin walaa taxsabana allaha yakfalu saacatan ha u malaynin marnaba in allah subxaanahu watacaala uu mooganaanayo kaa jeesanay in ilaahay marnaba qasla iyo mooganaan ay ku dhacato ha u malaynin walaa ana maa tukfiihi canhu yagiibu waxaad ka qarinaysayd kala dhuumanaysaana allah subxaanahu watacaala inuu ka qarsoomayo ha u malaynin marka bal u fiirsada ee riyada ninkaas shacayrka uu ka hadlaya xikmada ay leeyihin walaa taxsabana allaha yakfalu saacatan walaa ana maa tukfiihi canhu yagiibu markaa taa dad maskaxdaad ku haysato ee carabkaagu aanad kaantaroosha waayo allah subxaanahu watacaala laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm mid lilo iyo hurdo iyo caajis iyo mooganaan iyo kasla ay qabanayso ma aha tacaala allaahu can dalika culuwan kabiira subxaana allah allah subxaanahu watacaala ilbiragsi kasta wuu ku taalacanaya tallaabo kastoo qaadso akhawaati fi lcaqiida rabbi subxaanahu watacaala intaynu ka cabsanno waa in qof kastaa uu carabkiisa ilaaliyo rag iyo dumarba oo aanan carabkiisa ka odhanin ilaa allah subxaanahu watacaala wax raaligelinaya mooyaane nin kale muxuu lahaa oo isaguna xikmad ku hadlayay idaa maa khalawta biriidatin fii dulmatin wannafsu daa'iyatun ila طugyaani faاstaxyi min nadari ilaahi waqul laha ina aladii khalaqa الظalaama yaraani muxuu ninkaasina lahaa markaad nafta kula keliyeyda meel madow mugdiga oo cid aan alla moodan cid kale aanin ku arkayn meeshaa markaad kula keliyeydo ee naftan xumaan iyo dulmi ay kugu yeedhaso hee fastaxyi waktigaasi idaa maa khalayta biriidatin fii dulmatin wanafsi daa'iyatin ila طicyaani maxau lahaa fastaxyi min nadari ilaah waxaad ka xishootaa allah aragtidiisa waayo rabbi baa ku taalacanaya allah baa ku eegaya waxaa laga yaabaa qofka yaree bani aadamkee daciifka ah elaysa in maxaan ku dhaca kala dhumata xumaan waayo dadka waxaa laga yaabaa jaliilka samaynaya inaanin marnaba inuu ogaado rabbi mar kastaba inuu daalacanayo marka muxuu ninkaasi lahaa fastaxyi min nadari ilaah waxaad ka xishootaa allaha eegmadiisa rabbiga ku daalacanayo eegmadiisa ka xisho waayo bani aadam yar baad ka xishoonaysaa allah baa laakiin mudan oo xaq u leh in laga xishoodo ee allah eegmadiisa ka xisho waqul lahaa ina aladii khalaqa alaama yaraani waxaanad ku tiraahdaa naftaada allaha madowgan iyo cibladan aan jooga abuuray ayaa arkaya ku dhanaftaa waayo marka naftaada si aad ku tiraada taa ku qanciso waxaa laga yaabaa qofkii in cabsi iyo khoof ay gasho oo aan ku dhiiran xumihii uu rabay inuu sameeyo akhawaati fi lislaam waxaa loo baahan yahay mas'aladaasi in qofku had iyo jeer uu ku baraarugsanaado waayo maha wax fudud bal qofka islaaminimadiisa inay dhammaystirantay waxyaabaha lagu garanaya maxaa ka mid ah marka carabkiisa laga badbaado waayo sideedaba saynu in badan soo sheegnay waxa ugu dhibaatada badan leh maxaan ku dhahdaa qofku laga yaabo haddaan ilahay ka cabsan muslimiinta inuu ku dhibaatay waa arab laba gacan isgu tegaysa inaad aragtaa way yartaan naadir aad ba u yartaa waa naadir laa xukma lah laakiin inta faraha badan leh meel kastood katba maxaad arkaysa iyo meel kastood maxaan ku dhahdaa martaba in carabka laysku dhibaatayo laysku xamanayo laysku xaqirayo laysku jeesjeesayo wax aan la ogeyn laga yaabo qofka in lagu saarayo laysku been abuuranayo waxaasoo dhan carab bay ka dhacay marka ma ilaashana carabkeenna si aynu ilahi subxana watacala naxariistiisa aynu ugu guulaysano mise aynu iska sii daynaa carabka oo wax alla wixii kusoo dhaca ayaynu maxaan kula kusii daynaa oo muslimiintaynu ku xamanaa si ciqaab ilaahay uu noo taabto waxa aan shaki ku jirin in qof kastoo caqli lahoo fikiraya uu dooranayo ilaahay naxariistiisa marnaba labadaa aanay isbarbardhigeyn marka dhammaanteen qof kastaaba haddii waxa weegsanayo iyo qaadada ugu muhiimsan waxa qofku intaa cibaadiyo dhibaato u maraya hadday tahay ilahay raallihaanshiisa inuu gaadho waxyaaba ilahay raallihaanshiisa aad ku gaarayso waxaa ka mid a carabkaagood ilaashato xadiid kale muxuu rasuulku ugu lahaa calayhi afdal asalaatu wasalaam kafaa bilmari isman an yuxadita bikulli maa sana waxa qofkaba dembi ugu filan inuu ku warramo wax alla wuxuu maqlo waa dhibaatada maanta in hayso waxaa laga yaabaa qofkii dhegtiisa wax alla waxa dhegtiisa kusoo dhacdo inuu maxaan ku dhaa ku dhaqaaqo oo shaqa u ka dhigto laakiin maxaa rasuulku leeyahay kafaa bilmari isman an yuxadita bikulli maa sana waxa qofkaba dembi ugu filan wax alla wuxuu maqlo inuu ku warramo marka haddii wax lagu sheego hogso bal waxaan maxaan ku dhaha isweydiin wax dhabamiyin yahay mise maaha carabkaagana ha u ogolaanin inaad maxaan ku dhaha ka tidhaahdo oo afkaa kaga hadlin ilaa wax aad hubto mooyaane wayaa rasuulka calayhi afdal asalaatu wasalaam markii la weydiiyey can akari maa yudkilu nnaasa annaar waxa ugu faraha badan leh ee dadka naarta geliya maxaa rasuulka ugu jawaabay alfannu walfan afka iyo farjiga qofka maxaa loogu soo horreysiyey waayo isaga ugu dhibaato badan afka markii la weydiiyey ayu lmuslimiina afdal maxaa uu rasuulku yidhi man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi maxaa loogu soo horreysiyey lisaan waayo de isaga ugu dhibaato badan marka walaalayaal carabadeenna aynu ilaashano carabadeenna meel kastoonu joognaba xumaan oo dhan aynu ka ilaalino qofkuna wax kastoo maqlo yoonu ku sheekayno muslimiintana qofku xurmada ay leeyihiin waa inu xasuusnaada waayo waktiyadan aynu ku jiro yacni qof muslima in la iska xanto la dhibaateeyo maxaan ku dhaha la dulmiyo aad iyo aad bay iska fuda ilaa maxaan ku dhaha intuu ilahay ka cabsanaysa mooyaane laakiin maxaa la rabaa qof kastoo rabbi subxaanahu watacaala ka cabsanaya inuu dareensanaado xurmada qofka muslimka ilahay agtiisa uu ku leeyahay isla markaa uu ogaado arrintaasi arrin fudud inaanay hayn bal u fiirsada rasuulullahi maxamed wuxuu leeyahy calayhi afdal asalaati wa atamu tasliim maalin ayaa saaida rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam cala almimbar rasuulku mimbarkiisiibuu fulay fanaadaa biaclaa sawti sawtkiisii ugu dheeraa buu rasuulku ku dhawaaqay markaasuu yidhi yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yufdil iimaanu ilaa qalbi laa tu'du lmuslimiina walaa tucayiruuhum waman yattabic cawrata akhiihi almuslim tatabbaca allahu cawratah waman tatabbaca allahu cawratahu yasbaxhu walow fii zawfi raxm bal walaalayaal xadiidkaasi u fiirsada ma acdama maxaa ka weyn xadiidkaas haddaynu macnihiisa dhab ahaan intaynu ugu fiirsano aynu ku dhaqanno waxaa rasuululaahi maxamed uu leeyahy calayhi afdal asalaatu wa atamu tasliim yaa macshara man aamana bilisaani dadkii carabkooda ilaahay ka rumeeyeyow dadka iimaankooda carabka aanu dhaafino walam yufdil iimaanu ilaa qalbi ee iimaanku qulubtooda aanu u tallaabinow laa tu'du lmu'miniina ha dhigina badiyooga mu'miniinta addoommadayda ha dhibaataynina walaa tucayiruuhum hana ceebaynina addoommadayda ahayd oo dadka aad dhaleecayso maha shaqadaada adu ummadda inaad maxaan kula dhaleecayso oo aad ceebayso xataa qofka eed hadduu leeyahay yaa kula adiga badaagal allah subxaanahu watacaala ka cabso oo cibaadadii ilaahay ku mashquul ilahay wuxuu kuu dirtay cibaado wuxuu kuu abuurtay cibaado waxa adduunkan lagu keena waa cabsi iyo cibaado ee ma aha inaad maxaan kula muslimiinta carabka ku dhibaatayso maxaa rasuulku u lahaa laa tu'du lmu'miniina walaa tucayiruuhum mu'miniinta ha dhibaataynina hana ceebaynina waman yattabic cawrata akhiihi muslim walaalkiisa muslimka ah ceebtiisa qofka raaraaca aad bay maanta inoogu fara badan yihin qof laga cabsoonasi shaqo kale male ilaa muslimiinta dhexda cawrata akhiihi muslim walaalkiisa muslimka ceebtiisa qofka raaraaca ee tatabbaca allahu cawratah allahba isagana ceebtiisa raaraaca ilaahayba ceebtaada raaraaca waman tatabbaca allahu cawratah ninka allah subxaanahu watacaala ceebtiisa u raaraacana yafdaxhu walow fii zawfi raxli wuu fadeexayeynaya ninka ilaahay walow gurigiisa bartankiisaba maxaan ku dhaha ku fadeexadeeya ilahay hadduu ceebtooda raaraaco halkeed uga baxsante ilaahay xagee tegi gurigaaga dhexdiisa hana noqotee ilaahay ku fadeexadeynaya calaa ru'uusi alkhalaa'iq dadka dhexdiisa hanu kuga aabanaya waa haddii aad ceebta addoommadiisa raaraaco marka ilaahay addoommadiisa nabadgeli oo ceebtooda ha raaraacin si aanu adigana allah ceebtaada u raaraacin sidaasaad ku badbaadaysaa naxariista ilahina aad ka helaysa xadiid kale rasuulku muxuu ku lahaa calayhi afdal salaatu waatamu tasliim ومن قال في مسلم ما ليس فيه جعله الله في رضغة الخبال حتى يرجع مما قال maxaa ka horreye xadiidka maxaa ka horreeye intaas waman khaasama fii baطilin wahuwa yaclamu lam yazal fii sakhat illahi xata radiya canhu xadiisku waxa waa qofka ku doodashay baila oo aan diinta waafaqsanayn isagoo og kama zuulo ilaahay caragiisa ilaa maxaan ku dhaha waxa uu ka sugsan waman qaala fii muslimin maa laysa fiihi qof muslima wax aan ku sugnayn oo beri u ka yahay qofka ku sheega ee ku been abuurtana jacalahu allahu fii radqati alkhabar ilaahay wuxuu yeelaa ehel naarka waxa ka soo baxa qurunkaas ayuu maxaa ku dhaha ku dhex cadaaba dhexgeliya wasaaratu ahli naar qurunka ehelnaarka ka soo baxa marka cadaabka lagu shiilo kaas ayaa ilaahay subxana watacala isagana maxaan ku dhaha cadaab uga dhiga oo dhexgeliya ilaa maxaan ku dhaha wixii u ka noqdo hadduu laakiin ka noqdo qofkii ilaahay ciqaab maya aakhiro wuu toobadkeeno intaanu dhiman waa hadduu ka noqdo hadduu ka noqdo isagoo nool ilaa hadduu dhinto camalkiisiba go'y walaalayaal waxaad fahmaysaa marka xurmada qofka muslimka uu leeyahay wax fudud ma aha wax fudud ma aha yani muslimiinta in ama la caayo ama la daleeceeyo ama maxaa ku dhaha lagu been abuurto oo qofku carabkiisa ku dhibo waayo inta faraha badan waxaa laysku dhibaya wax gacan iskula tagaysa in horan sheegna waa naadir aad bay yartahay laakiin waxaa la isku dhibaateeya inta faraha badan waa maxay waa carabka aan aaminsan marka carabkaaga ood muslimiinta ku dhibaataysaana dee halaagaasi kuu soo jiidaya marka qofma ayaa naftiisa raalli uga ah adaab ilaahay inuu galo qofna ayaa doonaya inuu ka qada naxariista ilaahay waa qofna marka haddaynu dhammaantiin wada rabno inaan naxariista alle ku guulaysano oo cadaabka ilaahayna aan ka badbaadno waa in arabadeenna aan ka ilaalina xumaan oo dhan oo maxaan ku rahdaa aan dadka muslimiinta aana nabadgelina waayo qofka muslimkiisaan in badan kusoo celcelinay waa qofka cadkiisa iyo adinkiisa labadiisaba laga badbaado qofkaan ilaa maxay qofka muslimka kaamilka ah carabkuna sidaynu in far badan soo sheegnay waa ka ama naxariista ilaahay ku horteegaya ee ku gelinaya ama cadaabka ilaahay ku horteegaya markaa qof weliba ku dadaal carabkaagu inuu kuu horseedo oo maxaan ku raha sabab kuugu noqdo ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa kama digtoonow carabkaagu inuu kuu sababo cadaabka ilaahay waayo haddii maxaan ku dhahdaa aad xumaanta u adeegsato carabkaaga oo wanaag aad u adeegsan weydo abaalkaagu waa ciqaab ilaahay maalin aan maxaan ku dhaha murid waxba qabanayn hadan aan waxba qabanayn waxaad goosanaysaa muxuu noqonayaa halaag iyo ciqaab aanad awood u lahayn subxaanahu watacaala dhammaantaan aan ka wada cabsanno carabadeennana aynu ilaalino وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ما أصبت فمن الله وما أخطأت فمني ومن الشيطان waxaan asiibay hadallada aan soo lahaa waa allah subxaanahu watacaala xaggiisay ka ahaadeen waxaan khaldameyna waxay ka ahaadeen naftayda iyo shaydaanka oo ilaahay iyo rasuulkiisuna beri ayay ka yihiin waxa aan kusoo gebagabayn lahaa hadalkayga ugu dambaysaana uu yahay waa in allah subxaanahu watacaala aayaadkiisa marka laynagu akriyo axaadiistiisa laynagu akriyo aynu u hogaansanaana hogaanku waa in laynala helaa rabbi subxaanahu watacaala muxuu lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi wa lirasuul dadka iimaanka laga helayow yeela allah iyo rasuulkiisa mataa warma idaa dacaakum lima yuxyikum markay idinku yeedhaan wax idin noolaynaya limaa fiihi xayaatukum noloshiinu waxay ku jirta markay idinku yeedhaan waa xaqa iyo diinta iyo kitaabkii sunnada ood cuskataan wax idin noolaynaya markay idinku yeedhaan ajiiba ayaa rabbi subxaanahu watacaala uu leeyahay nolosha rasmigii halkaasay ku jirtaa adduunku nolol maaha aayad kale rabbi subxaanahu watacaala muxuu ku lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu allaha warasuulah walaa tawallow canhu waantum tasmacuun cafwan aayaddu sidaas ma aha rabbi maxau lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laga helayo aiicu allaha warasuulah allah iyo rasuulkiisa yeela walaa tawallow canhu ha ka jeedsanina qur'aanka iyo xaqa ha ka jeedsanina waantum tasmacuun idinkoo maqlaya idinkoo maqlaya ha ka jeedsanina gaalada markii ilahay la hadlayna muxuu lahaa qul huwa naba'un cadiimun antum canhu mucriduun qur'aankana waa werweyn oo iskaga jeesanaysaa laakiin maxaa ilahay addoommadiisa amray in iyagoo xaqa maqlaya aanay ka jeesanin laakiin ay yeelaan oo ay yidhahdaan samicnaa wa atacnaa walaa takunuu kaaladiina qaaluu samicnaa wahum laa yasmacuun ha noqonina baa rabbi lahaa sidii ku yidhi waanu maqlay iyagoon maqlay ha noqonina sidii ehli kitaabku yidhi samicnaa dhagaheeda waanu ka maqlay wa casaynaa qalbigeegana waanu ka casinay laakiin dhaha sida mu'miniintu ay yidhaahdaan ee ah maxay samicnaa wa atacnaa dadka iimaanka dhabta alihina waa kuwaas waayo rabbi muxuu lahaa inamaa kaana qawla almu'miniin idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa atacnaa wa ulaa'ika hum almuflixuun maxaa rabbi u lahaa dadka mu'miniinta dhabta hadalkoodu waxau yahay in wax kala maayo marka allah iyo rasuulkiisa ay u kala xukmaan loogu yeedho marka qaala allah qaala rasuuluk loogu yeedho hadalkooda munaasibkii waxa uu yahay an yaquuluu samicnaa wa atacnaa inay yidhaahdaan waanu maqalay waananu ateecnay waanu fulinayna wa ulaa'ika hum almuflixuun kuwaas yaa laga helaana waa maxay waa kuwa liibaanta dhabtaa helay ee naxariista ilaahay gelaya cadaabka ilaahayna ka badbaadaya marka qofka iimaanka dhabta alihi waa kaas waa ka marka xaqa loo sheego u deganayey ee u hogaansamaya ee allah subxaanahu watacaala isku dhiidaya amarkiisa falaa warabbika laa yu'minuun rabbi subxaanahu watacaala aayaddaa kale muxuu ku lahaa falaa warabbik nebi maxamedow rabbigaa baan ku dhaaranaya ayaa rabbi u lahay laa yu'minuun rumayn maayaan dadkan oo iimaankoodu dhab noqon maayo mid kaamila xataa yuxakimuuka fiimaa shajara baynahum ilaa wax kastoo dhexdooda dhaca adiga ay kaaga xukun yimaadaan oo ayna kala xukun yidhahdaan masaasa lagu daayo kalla uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt dabeedna aanay ka helin nafooda wax cidhiiri wixii aad xukuntay oo ay ku qancaan xukunkaaga laakiin haddaad maxaan ku dhahda intaas yaadan oo kale xukun kitaabka sunnada laakiin qalbigaaga cidhiir uu ku jiro waa weli weli weli iimaankaagu mu dhamaystira uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt dabeed nafooda aanay ka helin wax cidhiiriya xukunkaaga yani xukunka ay ku qancaan wayusallimuu tasliima kadib ay u hogaansamaan allah iyo rasuulkiisa hogaansi aan soo laabasho lahayn tasliim hogaansi waayo arrinka adigu malihid allah baa leh lilaahi lamr marka waxaad fahmaysaa qofka iimaankiisa inaanu dhammaystirmayn ilaa saddexda arrimood laga helo kow kitaabkii sunadu u xukun tagto xukun markaynu ka hadlana waxaa laga yaaba dad fara badan in degahooda usoo degdegaan in laga hadlayo xukaamta inay kitaabka ummadda muslimiinta ku xukumaan way ka mid tahay taasi laakiin maxaa ka horeeya naftaada waayo kitaabka qur-aankii ma xukumo un ummad laakiin naf walba waxa la rabaa in xukumo naf walba halkeed in xukumo marka maxaa la rabaa adigu tallaabo kastood qaadayso u xukuntag ayo kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka isla markaa ku qanac xukumka kitaabka iyo sunnada in hogaansan ilaahay hogaansi dhab ah iimaankaadu markaasu dhab noqonaya waayo allah subxaanahu watacala muxuu lahaa wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin qof mu'mina iyo gabadh mu'minada midna uma sugno ooma cunamo idaa qada allahu warasuuluhu amra allah iyo rasuulkiisu arrin marka ay gooyaan ee ay jiraan an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri inay arrinkooda uga sugnaato doorasho miyaad qaadataa mise waad ka tagtaa min ayna laka alikhtiyaar xaggee doorashadu kaaga sugnaatay wa anta cabdun lilah adigoo adoon ilaahaya ka amarka bixinayaana u yahay khaaliqaadi ma qof bini aadama an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri arrinkooda inay doorasho maxaanku dhaa sameeyaan miyaad samaysa mise waad ka joogtaa uma cununto laakiin waa kuwe limu'minin walaa mu'mina qofkii maxaanku dhaa iimaanka dhabta a lahaa iyo gabadhii iimaanka dhabta a lahay laakiin iimaan xaqiiqi haddaanu jirin bay ikhtiyaarkooda ku soconayaan wuxuu doona sameynaya marka hadalkayga ugu dambeeyo een rabay inkastoon hadalkiina dheereeyey oo ula sii dheeraanayo hadalka waxaan rabay inaan ku gebagabeeyo keliya wixii aynu waanoyn isku soo akriyay maxaa loo bahan yahay inaynu ula nimaadno istijaaba aynu yeelno aynu aqbalno aynu u dhega fududaano oo aynu u hogaansanno allah subxaanahu watacala waxa uu leeyahay iyo rasuulkiisu waxa uu leeyahay waayo waxani maaha wax ka imanaya min cindi albasar laakiin wuxuu ka imanayaa min cindi allaami alguruub marka waa inaad u hogaansanaa waayo liibaantaada adduunyata aakhiraba waxay ku jirtaa adoo codsaday labada waxyi kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka waa labadii rasuulku uu ku dardaarmay inaynu cuskanno haddaynu cuskannona uu noo ballan qaaday inaynan hallaabin laakiin wax alla waxa labadaa ka baydaa way hallaabayaan maxaa markaa innaka laynooga baahan yahay maanta inaynu goysaha ku dhegno oo aynu maxaanku idhahdaa cuskanno kitaabka iyo sunnada taraktu fiikum amrayn maa in tamassaktum bihimaa lan tadiluu bacdii abada kitaab allahi wa sunnati rasuulku muxuu lahaa